أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku mari doontaanna waxaa ka mid ah howlgalka ashaadala dirirka ee kufaarta afrikaanta kaga jira soomaaliya oo wajahaya xaalada hubanti la'aan ah xilli dhanka kale gaalada caalamiga ahna ay ka walaacsan yihiin sida uu noqon doono mustaqbalka isbahaysigaasi howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta iyo tababatay dowladda saliibiyadda maraykanka oo ka dhacay magaalada muqdisho kooxda ridada soomaaliya oo dad shacab ah xabsiyada dhigtay kadib raaf xogan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta oo weerar nabagal ah u dhigay kolonyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheere oo ka hoos jira gumeysiga kufaarta kenya maktabka dacwada wilaayada mudug oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka camaare ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna howlgalka ashaadala dirirka ee kufaarta afrikaanta kaga jira soomaaliya ayaa wajahaya xaalada hubantilaan ah xilli dhanka kale gaalada caalamiga ahna ka walaacsan yihiin sida uu noqon doono mustaqbalka isbahaysigaasi warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare warbixin uu daabacay mowqica the east african ayaa lagu sheegay in howlgalka loogu magacdaray atamis uu ku jiro marxalad adag caqabado dhowr ah ayuu sheegay in howlgalkaasi uu wajahayo caqabadaha ku horgudban howlgalkan ashaadala dirirka ah ayuu sheegay inay ka mid tahay dhaqaale la-aan isagoo sheegay in tan ugu weyn ee hadda taagan islamarkaana aan laysku soo qaadin ay tahay maalgelinta howlgalka cusub ee la qorsheynayo inuu bedelo atamis mowqica ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in xiisadaha u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda itoobiya ay qeyb ka yihiin caqabadaha uu wajahayo howlgalka ashaadala dirirka ah waxayna warbixintu sheegtay in qalalaasahaasi u dhexeeya itoobiya iyo ridada uu dheliyey maalgelin la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya hubinti la-aanta howlgalka midooda gaalada afrika ee soomaaliya arrimaha keenay waxaa ka mid ah in aysan jirin maalgelin ay isku raaceen beesha gaalada caalamka waxay ugu yeedhaan golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobena uu ka walaacsan yahay taageerada ay siin karaan howlgalka cusub ee loogu magacdaray eusom arrimahani ayaa kusoo beegmaya xili murtad xasan sheekh maxamuud uu socdaal kusoo maray dowladaha saliibiyiinta ah ee ay ciidanka murtasaqada ah ka joogaan soomaaliya kuwaasoo uu ka codsaday in howlgalka cusub aysan qeyb ka noqon ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee itoobiya adis ababana ay dhankeeda qabsatay shirweyne kaasi oo ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca dalalka qeybta ka ah isbahaysigaasi si ay u taageeraan in itoobiya qeyb ka noqoto howlgalka cusub ee hubinta la-aanta wajahaya howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsanaa baangaraafta murtadiinta ee tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo weerar dhabagal ah u dhigay kolonyo ka tirsan kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta kenya waxay noo sii ambaqaadaya walaalkeena yaasir maxamedda ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxayna howlgalkaasi ku khaarijiyeen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta bangaraafta ay tababartay dowladda saliibiyadda maraykanka murtadka xalay mujaahidiinta ku dileen kaxda ayaa lagu magacaabi jiray sulaymaan xasan waxa uuna ahaa askari dhibaato xoogan ku hayay shacabka ku dhaqan degmada kaxda ee magaalada muqdisho dilka askarigan ee murtadka ah ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu imaanayaa xilli maalmo ka hor howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ay ku dileen shan askari oo murtadin ah kuna dhaawaceen toddoba kale oo ku jira sarkaal gaashaanla murtad ah dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kulanyo kufaarta kenya oo ku socdaalayay duleedka deegaanka dhaamaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera weerarka dhabagalka ah ayaa sababay khasaare kala duwan oo soo gaaray kufaarta kenya waxayna howlgalladan ka kala dhacay banaadir iyo mandheero imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah cadowga allah
kooxda riddada soomaaliya ayaa dad shacab ah xabsiyada dhigtay kadib raaf xooggan oo ay ka sameeyeen mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xabasyadan qabno waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku heleyna umalay maayo laba bilood
hadda maanta dadkii qof walba gurigiisa ay ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey maamulka riddada gobolka banaadir ayaa xabsiga u taxaabay boqolaal dad shacab ah oo degan xaafadda buuluxuub ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho sababta dadkan shacabka ah loo xiray ayaa ah inay bixin waayeen lacaga baad ah oo lagu soo rogay taasoo gaaraysa afar kun oo dollar dadkan ayaa lagu xiray xarunta riddada ee degmada wadajir waxayna isugu jiraan rag iyo dumar iyadoona ay ku jiraan dad waayeelo ah qaar ka mid a shacabka xaafadda buuluxuub ee oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan awoodi karin lacagahaasi baadda ah isla markaana dhibaato xooggan ay haysato xabasyadan qabno waxaa weye marka ugu horreysa waxaa weye lacagta oo la isweydiinaayo iska dhaaf maalmo iska dhaaf xataa bil inaan ku heleyna umalay maayo laba bilood marka waa lacag aanan ka awoodin oo aanan bixin karin wallaahi ma fahmi karno waxay nagu haystaan jidadaan dhisayna ay leeyihiin jidadkiina hadda wax dhisaahoo dhisma annaga ma aragno horey lacag nooga qaadeen labalaba boqol waxay noogu qabteen malahan cansuur sanadlaa waa nagala qaadaa wax noogula qabta ma aanan arag hadda ka hor hadda maantay dadkii qof walba gurigiisa ay ugu yimaadeen tartiib tartiibaa loo kaxeeyey waa la xareeyey iyagoo sankor qaba iyagoo waayeelle iyagoon tabar lahayn iyagoo maaragtay maskaxdoodu aysan xitaa tamaam ahayn maantay cid xitaa noloshooda ay ku filan tahay oo xaafaddan ay yar tahay wax shaqay aysan jirinin qof walbaa tiisu haysato tartiib tartiib loo wada xirey aabba naga xiran wallaahi ilaa saakay shan saacafar saac say u kaxeeyen ilaa hadda waa xiran yihin waa qayb ka mid ah dhibaatada ay wajahayaan shacabka magaalada muqdisho waxaana maalin kasta maamulada riddada ay dadka caasimadda ku soo rogaan lacaga baad ah oo aysan awoodi karin inay bixiyaan taas oo ah lacag joogto ah maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaanka camaare ee wilaayadaas cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya dowladani diiniga loo qabtay haweenka ganacsatada ee ku dhaqan deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa socotay muddo afar iyo toban maalimood ah waxaana lagu baranayay arkaanul islaam arkaanul iimaan ixsaanka iyo salaada oo laga saxay dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ka soo qaybgalay dowladda diiniga ah haweenka ayaa waxay ahaayeen haween muslimaad ee ka ganacsada deegaankaasi iyadoona dowladda ay ka faa'iideen haweenka muslimaadka ee ganacsatada ee deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug haweenka muslimaadka ayaa codsaday in loo soo celiyo dowladan oo kale si ay u bartaan culumta shareecada islaamka sheekh xasan ayaa kelimad towciyaa ka jeediyey goobta lagu soo gebagabeynayey dowladda diiniga ah macnay leedahay arkaanay leedahay muqtadaaday leedahay waxyaale ay keenayso oo ugu horrayso inuu qofku ilaahay rumeeyo subxaana wa tacala laa ilaaha illa allahu dad badanaa yidhi laakiin aa ilaahay rumayn marka inaad ilaahay rumaydo oo tawxiidkiisa xaqiijido cibaadada keligiisa inuu leeyahay halkaas ar cibaadadii aad barato markaan haddii lu yidhaha qof hebel waxaasi oo ogaleexa asagaa leehay wixii waa inaad leetahay qofkii hebel ahay wixii uu lahaa halkaa la igu tiri haddaadan aqoon saa u siihi waa inaad taqaanaaho cibaadaad ahay cibaadadii inaad u khalisto inaad ku kufrido wax alla waxa la caabudaya ilahay ka sugay inaad ku kufrido waa inaad ka fogaato waxa tawxiidkan kaa burinaya haddaad aqoonsiga uga fogaani maba taqaanid buxul nool iyo mid aan noolayn qof aan kala aqoonin makaan kala kala leexo karo haraan iyo bahal kaloo yaroo bulcahoo waxba cunayn qof aan kala kala leexo karo waa inaad haraanka u taqaana inuu bahal yahay mudiyo wax dhiba kanna iyo bahal yaroo miskiina inuu yahy marka waa inaad kala barato waxa wax u dhibaaya tawxiidkaada iyo waxa aan wax u dhibayn beecaada waxa wax u dhibaaya iyo waxaan wax u dhibayn waa waajib u saaran nabadoon axmed foolfoole ayaa isna kelimad ka jeediyey goobta wuxuuna ku buuriyey haweenka muslimaadka ah inay bartaan diinka islaamka faafiyaanna waxaa ii muuqanaysa maanta wujuuh anaad u danaynaayo oo ah in la yidhaahdo gabdhihii reer camaara oo ganacsatada ahaa dowraa loo qabtay oo dowladahaas maxay tahay waa inay ganacsiga ay ganacsanayaan xaaraan iyo xalaal u kala loo kala soo sidaa ma ahan dowladu xarakatul shabaab almujaahidiin sideed bilood maalmo dhimanay hadda inta joogaan ka hor xalal uusaa waxay joogtay muddo lix bilood iyo maalmo ah inbaa inta meel usoo dheelmadobow ila wargoormaa timid suyuniyoonu labadii jugoodba waa jirta toddobadaa bilood wixii dhegihiina ku dhacahayey iyo lix bilood ka hor wixii ku dhacahayey inaa isi soo barbar dhigtaan adinkoo ka run sheegaya ilahina idin garansiyo xaqana alla idin fahamsiyo haddaynu nahay odayaashii waxaan rabnaa inaad noqotaan hogaamiyaal diimeed qofaa wuxuu leeyahay aniga dukaankaygan waxa ii yaal anaa leh xaqdarasuu u yahay si aan ilaahay bannayn oo aan miisaankii saxdaa ahayn ama ribo haddaa u gadato ilaahay kuma bannayn mise waa been ka waran haddaad kiilo sonkor iga gadood iyadoo rubac dhiman iga cabirto lacagtii kiiladana iga qaadato adiga ma lihid xaaraana qaadato haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka dowladda diiniga loo qabtay oo ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ku soo barteen magacayga waxaa la yidhaahdaa xaliimo cabdulaahi geedi waxaan joogaa degmada camaara dowro laba asbuuc ah waxaan ku qaadanay duruus kala duwan sida arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka salaada iyo shuruuddeeda waxaan u baahannahay duruustaanoo kale in loo soo celceliyo dadka kalena waxaan leeyahay ha ka faa'iidaystaan islaamka allaha guuleeyo gaalada allaha jabiyo faadimo maxamed daahir waxaan joogaa degmada camaara waxaan ku baranay duruuso kala duwan shuruudda salaada aan ku baranay iyo arkaanteeda salaada waana looga saxay waana mahadsan oo walaalihii soo qaban qaabiye maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee mudug ayaa dadaal ugu jira sidii dadka muslimiinta ay u baran lahaayeen diinkooda mahadsaned cabdiraxiim warkii fiidnimo ee caawna dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh